bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo idaacadda isnaayn qodobada aad caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah shacabka magaalada jowhar oo walaac ka muujiyey saameynta ka dhalan karta daadadka kusoo rogmada webiga shabeelle maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo shaaciyey tirada qoysaskii ku barakacay fatahaadaha webiga shabeelle mashquul ganacsi oo laga dareemayo goobaha lagu sameeyo macmacaanada ee magaalada jowhar xubnaha sarifka iyo suuqyada ayaad ku maqli doontaan akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah iska horimaatyo kale oo maanta khaza ku dhex maray ciidamada israa'iil iyo shacabka falastiin ee ku cibaadaysanaya masjidul akhsa dhegeystayaal intaad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada warka habeenimo kuwooda ugu doorkaroon haatan kusoo dhawaada kuwaasi oo faah-faahsan aan ku horeeyay shacabka magaalada jowhar ayaa walaac ka muujiyey saameynta ka dhalan karta daadadka kasoo rogmada webiga shabeelle shacabka ku dhaqan magaalada jowhar caasimada maamulka hirshabeelle ayaa walaac ka muujiyey biyaha fatahaada webiga shabeelle uu ka wado deegaanada gobolka shabeellaha dhexe iyadoo laga cabsi qabo inay soo galaan gudaha magaalada shacabka magaalada jowhar ayaa waxay baaq u direen maamulka hirshabeelle iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya in ay wax ka qabtaan dhibaatooyinka soo food saartay shacabka reer jowhar sidai hadda ay faaw ay sheegaysa biyahan kuwana maaray la-ana kuwa soo socda ay faaw ay sheegaysa haddee ay noo yimaadaan hirshabeelle biyaha kuwan hadda ayba xoog ay ula adaaba tamar marka waxa aan leeyahay dowladda federaalka waa in ay ay biyahan ay ay wax ka qabataa iyo hirshabelle inay iskaashtaan wax keliya ay ku filan tahay dowladda hirshabelle soo ma ah hadda aan oo jeeda gobolka shabeelle dhex ka dhacay waa masiiba rabaani oo weyn oo ilaahay keenay waanu ku shukrinaynaa waxaa ahay waxaan u malaynaha gobolka waa kala gogo'oy degmooyinkiisii iyo tuulooyinkiisii iyo dhammaan waa kala gogo'een markaas saas aawadeed waxaan u malaynayaa maanta in gobolka ay wax ka qabtaan waa midii loogu talagalay oo in dadaal ay sameeyaan waxaa loo baahan yahay ganacsatada iyo ummadda kale oo soomaaliyeed oo waxgaradka dhallinyarta iyo culuumdiinka iyo dhammaan in isu tago lana akhriso qur-aan maadaama maanta wax ka weynna ma laha xerig la qabsada qur-aanka ugu weyn horta marka waan in qabsanno qur-aan aan akhrisanno aan qabsanno mataqaanaa isu tagno aan samayno wixii aan mataqaan kaabaadka ummaddii mataqaan maadaama aan degannahay gobolka shabeelle dhexe nin aan iskale aysan jirin oo ummaddii ku dhaqan aan nahay jarad iyo jalaac ma lehe inaan mataqaan wax qabsanno oo mataqaanaa meeshaas dadaal la sameeyo ayaan codsanaa mago aniga dee ahaantay ummadda ay wada maqlaysaa sidaas aawadeed waxaan leeyahay halasu tago dad waxaa laga sugun ilaahay hala kaashado qur-aan hala akhristo mataqaanaa hal meesha aan si dadkan oo sumata bixin lahayn dadaalka aan samayn ilaahay waa nala jiraa masiibada soo socota la sheegaan ilaahay agtiisa taallaha ilaahay aniga ayma ilaah naga baadiyo waxaan walaac xoogan ka muujinaynaa biyihii fatahaadii webiga shabeelle oo ka sameeyey isha baarrey annagoo la daaladhacayno daadadkii ka soo rogmaday isha baarrey ayaan haddana waxaan cabsi xooggan ka qabnaa iyada oo hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobey ee magaceeda loo soo gaabay faw ay ka digtay xaaladda soomaaliya halis daadad xoog leh ee soomaaliya ku soo wajahan ayaa waxaan cabsi mar labaad ka qabnaa in go'doon ay gesho magaala madaxda hirshabeelle ee dowlad goboleedka hirshabelle degmada tanjowhar waxaan walaac xooggan ka muujinaynaa fatahaadahan ka jira gobolka shabeellada dhexe waxaan ka codsanaynaa maamulka gobolka kan degmada dhammaan hay-adaha internationaalka ah inay ka qayb qaataan musiibadan kusoo habsatay gobolka shabeellada dhexe hay-adda cunnada iyo beeraha u qaabilsan qaramada midoobey oo magaceeda loo soo gaabiyo faw ayaa ka digtay daadad iyo fatahaado hor leh laga cabsi qabo inay ka dhici karaan deegaanada hirshabeelle iyo magaalada beledweyne maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo shaaciyey tirada qoysaskii ku barakacay fatahaadaha webiga shabeelle siday warbixintaani ku faahfaahinayso maryama sheekh cabdi ku dhowaad shan kun oo qoys ayaa ku barakacay fatahaadihii ku dhuftay tuulooyin hoos yimaada degmada jowhar iyadoo khasaare oo u geystay dhulbereed baaxadle oo ay ku beernaayeen dalagyo kala duwan gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe axmed meere makaraan oo idaacadda isnaay waraysi siiya ayaa sheegay tirada hadda dadka ka barakacay tuulooyinkooda walow ay sii socdaan biyaha oo ay kasii badan karto tobanka tuulo qoysaska ka barakacay haddii isku celceliskooda aan laisku celceliyana waxay gaarayaan shan kun lixdan iyo kow qoys aada iyo aad ayay baaxadeeda u wen yihiin dhibaatooyinka ay geysatay fatahaada ka baxday caasimadda jowhar oo ay maaragtay laba boqood labadaas boqood ma daban oo baariyana aada u fara badan dhibaatada ay geysatay marka haddana maaragtay dadaal badan iyo qaabkii lagu xeri lahay walow aysan weli aysan suurtagelin in lagu guulaysto run ahaantii wadooyinka magaalada laga soo galo labada wado oo ugu muhiimsanay way go-an yihiin walow ay hadda wadada koonfura caymato laakiin waxaa ku socdo haddaanan boqda si fudud aanan loo xirin oo xiritaankeeda aan marna lagu guulaysan waxaa laga yaabaa inay biyaha ka yimid baari ay u gudbaan koonfur ay wadada ay ayagana saameeyaan wadada marka labada wadaba magaalada way go-an yihiin wadooyinkaas oo u ahay muhiim dadka magaalada degan xilligana uu xilli roobaad yahay wadooyin kaloo lagu safra aysan jirin marka aada iyo aaday maaragtay culeys badan uga jiraan wadooyinka waxaana jirta cabsi weyn oo laga qabo in magaalada jowhar ay soo galaan biyaha xowliga u socda iyadoo kaabiga u saaray wax ka yar nus kilomitir gudoomiyaha ayaa baaq u diray dadka muxsiniinta ganacsatada bulshada jowhar iyo hay-adaha in la garab istaago dadka tabaalaysan ee hantidooda biyaha qaadeen
qof kasta wixii ay awoodo inay dadka tabaalaysan ay maaragtay garab istaagto wax allaale wixii maaragtay lala soo gaari karana lala soo gaaro xilli roobaa lagu jiraa xilli soonna waa lagu jiraa dadkuna maaragtay hadday barakacaan waa culeys badan ayaa soo wajahayo qoyska wuxuu ku fiican yahay gurigiisa inuu maarata wixii uu heli lahay uu ku helo laakiin haddii uu barakaco waxaa saameeyhayso amba maarata lasoo dirsayso culeys intaa uu hay jiray culeys ka badanaa lasoo dirsaya marka in allaale intii maarata gacan ka geysan karto ama hay-adaha gargaarka bixiya ha naqdaano ama ha naqdaano dadka ganacsatada ama qof kastoo waxhaysato oo awoodi karto inay maaratay garab ka geysato dadkan barakacay waxaan leenahay inay garab ka geystaan midda kaleentana waxau sheegaynaa dadka waxa dadku ay ka barakaceen waa biyo biyahaasna maaragtay waa buqdaa soo fakatay waxaan unaa ganacsatada iyo dhammaan maaragtay gobolka caasimadda hirshabeelle inaan maaragtay loo wada duubto ganacsato haddii layahay haddii maamul layahay maamulku afar iyo labaatan saac waa taagan yahay haddii layahay maaragtay dadweynaha waa ujeedin biyaha inay maaragtay cadaawad ay yihiin beerihiina ay dadkii ka gooyeen guryihiina ay dadkii ka barakiciyeen dadkuna ay maaragtay meel bannaan fadhiisiyeen marka inaan xoogga wada saarno fikirkayna iyo xooggayna iyo maskaxdayna aan isugu wada geyno inaan buqdaas aan maaragtay ka guulaysano xirno ilaahayna uu noo fududeeyo ayaan maaragtay wax lagu gaari karaa xasiloonida iyo deganaashada iyo barakaca iyo beeraha dhibaatada nooga dhacdoo dhan inaan meeshaas biyaha ka socdaan aan xirno ayaa natiijada ugu dambeysa lagu gaari karaa waxaana lagu guulaystay in la xiro buqda moyko iyadoo weli ay socoto buqda baareey oo ay la daalaadhacayaan maamulka gobolka shabeellaha dhexe xiritaankeeda roobabkii xilliga gugana ay bilowdeen waxaana ugu daran gudoomiyaha sida uu sheegay buuqda baarey biyihii kasoo baxay iyadoo wadada aada ayrboorka iyo deegaanada ku teedsan eedoomo loo raacayo oo dadka beeraleyda iyo xoolodhaqataduna ay isku xiran yihiin oo laga cabsi qabo in kuwo hor leh ay barakiciyaan biyaha masiibada ah mashquul ganacsi ayaa laga dareemayaa goobaha lagu sameeyo macmacaanada ee magaalada jowhar waa kan cabdiweli axmed hilowle warbixintaani faahfaahinayo goobaha lagu sameeyo macmacaanka waa mid aad u mashquul ah sanad walba marka la gaaro xilligan bisha barakaysan ee ramadaan ayaa marayso gebagabo iyadoona bulshada reer joobahar ay isku diyaarinayaan munaasabadda ciidda oo foodan ugu soo hayso jebiga goobaha lagu sameeyo macmacaanka iyo goobaha lagu iibiyo ayaa ah mid ka duwan ciiddii hore maadaama dadweynaha ay si weyn ugu diyaargaroobayaan munaasabadda maalinta ciidulfidriga mar aan booqday goobaha lagu sameeyo macmacaanka ayaa waxaa kula kulmay maryan makaraan oo ka mid ah dadka sida weyn iskugu diyaarinaya maalinta ciidda waxayna raadiw isna ay u sheegtay in sanadkan qiimaha lagu sameeyo macmacaanka uu ka sarreeyo qiimihii hore ciidda si fiican ugu diyaargalooboynaa si weyn oo wanaagsan marka alxamdulilah buskudkii waan samaysto weynaa iyo xawladii wixii ciiddi oo loogu talagala diyaargaloob weyn ay ahaynaa marka ciiddu horay ciiddaa farq weyna u dhexeeya wixii dhanta qaali iska waayo oo biibaxay waxbaa soo baxay marka alxamdulilah waanu iska samaysto weynaa un ciiddaa marka hore toban kun aan kugu samayn jira toban shan kun ayba noqotay kiilada buskudka oo shan kun aa dheeri qoryaha qaali noqday wax weliba qaaliya noqdeen sokorta maxaa laha qaali waa burka qaali waa wax walba qaali waa marka maa sida xitaan lama dhaafin maa iska samaysto weynaa dhinaca kale milkilaha furnada kumbiyuutar maxamed cabdulle colow axmed ayaa tilmaamay in farqi weyn uu ku yimid samaynta macmacaanka isigoo xusay in bulshada ay u sameeyaan kaga yimaadaan afarta xaafadood ee magaalada iyo tuulooyinka ku teedsan maasha allah tabaaraka dadka aad i aad u diyaargaroowaan ciiddii hore iyo tan maasha allah farqi zaa'ida u dhexeeya buskudkii ciiddii hore buskudsi loo sameynayay iyo tan farqi zaa'ida u dhexeeya buskud zaa'id oo tir badanaa la sameynayaa labada meelba tuulooyinka iyo magaalada waxaa badan tuulooyinka badan waxaa ka mid ah buskud xalwo muxuu ahaa buskudkan intaawa noocoo kale yahay muxuu ahaa makiin oo muxuu ahaa dhedheerka ah iyo gaagaab istaambo ayu nooc waa buskud la sameeya xalwadan ina ay nuuc suxin muxuu ahaa cadeey isku dar taas waa qiimahana micnaa zaa'id eh maxaa yeelada tii hore toban kunaan ku samaynayn calaa kiilo tan shan iyo toban waa maxaa yeelada fasahaadii iyo muxuu ahaa biyihii iyo roobkii wixii aa keen qorihiiyaa micnaha dhawal noqda maalmo qura ayaa naga xigta munaasabadda maalinta ciidulfidriga xilli sanadkan ay ku soo aaday waddooyinka jowhar oo ku jira biyaha roobabka guga iyo fatahaadda webiga shabeelle kuwaasi oo kala jaray magaalada jowhar iyo tulooyinka hoos yimaada warka habeenimo oo idaacadda isnaay ayaad weligai maqlaysaan dhegaystayaal markana kusoo dhawaada xubnaha sarifka iyo suuqyada oo inoo akhriso maryamo sheekh cabdi
sarafka suuqyada magaalooyinka gaar ahaan magaalada jowhar boqolka doolar gacanta hore waxa ay maraysaa laba malyan iyo lix boqol gacanta dambena waxa ay maraysaa laba malyan lix boqol iyo labaatan kun kontonka doolar waa malyan iyo saddex boqol gacanta hore gacanta dambena waxay maraysaa malyan saddex boqol iyo toban kun oo shilin soomaali ah tobanka doolar waxaa la kala siisanayaa qabashada laba boqol iyo lixdan kun gacanta dambe ee bixintuna waxaay maraysaa laba boqol lixdan iyo laba kun oo shilin soomaali ah inkastoo fatahaadaha webiga shabeelle ay saameyn ku yeesheen dalagyada laga beerto magaalada jowhar dalagyada ka baxa gobolka shabeellaha dhexe ee hoos yimaado magaalada jowhar ayaa sare u kacay madaalka galleeda waxaa la kala siisanayaa saddex iyo toban kun oo shilin soomaali ah madaalka digirta salbukada waxaa la kala siisanayaa sagaal iyo toban kun ilaa iyo sideed iyo toban kun oo shilin soomaali ah digirta madaalkeeda waxaa la kala siisanayaa laba iyo labaatan kun oo shilin soomaaliya digir guduuda mana jirto meel ay kasoo gelayso ayadoo dadku ay isticmaalayaan waxyaabihii baqaarada ku jiray oo tuulooyinkiiba ay biyo aafeeyeen bariis caddaha kiiladiisu waxa uu marayaa afar iyo toban kun oo shilin soomaali nuskiiladu waa toddoba kun rubcuna waa afar kun oo shilin soomaali ah loorka bariis caddaha waxa uu marayaa lix boqol iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah saliid cadeyda ayaa labaatan leed waxa uu marayaa toddoba boqol oo kun oo shilin soomaali ah halkiisa litarna waxa uu marayaa soddon iyo toddoba kun ilaa iyo soddon iyo sideed kun oo shilin soomaali ah aaday umahadsan tahay maryamo ayay taasi ahayd nala socodsiinaysay xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar markana iska hor imaadyo kale ayaa maanta khaza ku dhex maray ciidamada israa'iil iyo shacabka falastiin ee ku cibaadeysanaya masjidul aqsa rabshado ayaa mar kale isniinta maanta ah ku dhex maray ciidamada ammaanka israa'iil iyo falastiin cibaadeysanayay agagaarka masjid al aqsa ee magaalada qudus iyadoo ciidamada ay galeen gudaha masjidka hay-adda bisha cas ee falastiin ayaa sheegtay in boqolaal lagu dhaawacay iska horimaadyo cusub oo ka dhacay isniinta maanta ah rabshadaha oo yimid waxyar ka hor socod qorsheysan oo lagu xuso kun sagaal boqol toddobaiyo lixdankii oo ay israa'iil qabsatay magaaladan barakaysan isku hormaatyadan ayaa ahaa kuwii ugu xumaa ee ka dhaca qudus tan iyo markii laba kun toddobayo tobankii goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay sunta dadka ka ilmeyso iyo bambooyinka aan qarxin ku rideen masjidka halka dad cibaadeysanayay ay dhagaxaan iyo waxyaalo kale ku tuurayeen ciidamada israa'iil waxaa jira warar kale sheegaya daraasin qof ay dhaawaceen oo ay ku jiraan ugu yaraan konton qof oo la dhigay isbitaalada dagaalada ayaa ka dhacay irdaha dhismaha masjidul aqsa ee magaalada qadiimiga ah iskahormaadiyada maanta ayaa dhacay saacado ka hor munaasabada sanadlaha ee maalinta qudus oo ahaa maalin ay israa'iiliintu ay ku dabaaldegaan sheegashada israa'iil ee gebi ahaan magaalada qudus ka qaybgalayaasha ayaa socod ku mari doona magaalada qadiimiga ah oo ay qeyb ka bariga qudus taasi oo ay israa'iil ay qabsatay islamarkaana goosatay xilligii uu socday dagaalkii bariga dhexe kun sagaal boqol toddobayo lixdankii laakiin maamulka israa'iil si kumeel gaar ah ugu mamnuuca yuhuudda inay booqdaan goobta barakeysan isku dhacyada halkaasi ka jira awgeed guud ahaan dhagaystayaal warkii habeenimo aad kala socoteen idaacadda isnaay oo idinla socodsiinaysay anigoo xaliimo cali ibraahim intaas ayaan kusoo afmeeraya tan intaan ku kulmi doono warkankii saxiga nabadgelyo